ficliga in faacilka lagu xijiyaa asala mafcuulkana gadaal loo dhigo asalkaasi jawaas buu noqdaa waajibna wuu noqdaa afar jeeruu waajibaa afartaa jeeruu waajibaya hal marna kama uusan sheegin musanifku xagga nooga dhig martaa wuxuu sheegay ficliga in mafcuulka lagu xijiyo faacilka gadaal loo dhigo asalkii bay khilaafsan tahay laakiin way dhici karta dhiciddaasina labuu u qaybsamaayo jawaas iyo wujuub oo ficliga in mafcuulka lagu xijiyo faacilkana gadaal loo dhigo inay jaa'is iska noqoto waa dhici karta jaa'isku way iska fara badan yahay dhib male waajib inay noqotona way dhici karta saddex mas'ale ayay waajibtaa saddex jeer ficliga in mafcuulka lagu xijisiiyaa waajiba faacilkana gadaal loo dhigo saddexdaa jeer laba jeer ayuu musanifka ka sheegay halla wuu ka tegey labaduu sheegaa sahlan ee ficliga faacil iyo mafcuuluu wada qaadanayaa mafcuulkaa lagu xijini faacilkaana la dambaysiini sidaana waajib weeye marada hore waxa weeye kow mafcuulka ayaa damiir ah faacilkana waa ismi daahir ah mafcuulkii damiir mutasiluu noqday damiir buuba noqday faacilkana ismi daahir ayuu noqday baabu damiir markii aan soo marayni baabu damiir markii aan soo dhammaynay darayaaqadiisa wuxuu ku khatimay musanifka wamataa amkana an yu'taa bidamiiri muttasilan falaa yajuusu an yu'taa bihi munfasilan damiir mutasilnimo ay ku suuroobi karta munfasil in laga dhiga ma waa ayna bannaanayn ilaa fii alaai masaa'ila laba mas'alu musanif ka soo sheegay soo sidaa ma ahayn haddaba faacilka mafcuulka hadduu damiir noqdo faacilkana ismi daahire uu noqdo waxaa laasim noqoni mafcuulka damiirka ah ficliga in lagu daba dhejiyo faacilkana gadaal loo dhigo shaqalatnaa amwaaluna shaqala ficil maadi weeye taadana waa taa u taaniif amwaalu oo ismu daahira faacilkii ismi daahira faacilkii ah naadan ku daba dheganna waa mafcuulkii mafcuulkaa damiir noqday faacilkiina ismi daahiruu noqday shaqalatnaa amwaalu yoo ismi daahir ayaa faacila hee damiirkan in ficliga lagu dhejiyaa waajiba mafcuulu bihiga faacilkana dib loo dhigo waa hal masale mas'alada labaad faacilkii ayaa waxaa loo idaafeeyey damiir mafcuulu bihiga u noqonaya faacilkii baa wuxuu wataayoo loo idaafeeyey damiir mafcuulu bihiga u noqonayo hee waagii ma aanaan soo sheegin aan u malaynaya damiir shay lafdan wa rutbatan kaga dambeeya uma noqon karo ilaa fii sabci masaa'il miyaan soo qornay waagii ma aanan sheegin soo maahan wamarjicu damiiri qad ta'ahara ma jirin miya waaya qolyihii alifiyad may ahay waxba iyaga iska qasmay waaye waxaa jira damiir shay lafdan damiirulghayb horta dabaa'irtu saddex qayb bay u qaybsamaan mutakalim iyo mukhaadab iyo hayb mutakalim iyo mukhaadab marjic uma baahna kuwaasi haa'ibkaa meel loo celiyo u baahan damiirulghaybaha marjica iyo meesha loo celinayaa laazim waa inay noqotaa meel ka hore meel ka dambaysa lafdan wa rutbatan damiir kaga dambaysa looga celin karo ilaa fii sabci masaa'il toddoba jeer ayaa damiir shay lafdan wa rutbatan kaga dambeeya loo celiyaa toddobadaa wixii aan ahayn damiir shay lafdan wa rutbatan weliba toddobada midbaa mukhtalafee lix baa muttafaqa damiir shay lafdan wa rutbatan kaga dambeeya looma celin karo taa misla fahanay haddaba mafcuul faacilkii baa wuxuu wataa oo loo idaafeeyey damiir damiirulghayba damiirkanna wuxuu u noqonayaa mafcuulku ee haddii aad ficliga faacilka ku daba dejiso mafcuulkana aad gadaal u dhigto damiirka faacilku ku daba dhegan yahay soo maaha damiirka xaggee u noqonaya mafcuulka ka dambuu u noqoni taana lala ogola si ayan taa u dhicin mafcuulka ficliga ku dheji dabadhig faacilkana gadaal u dhig faacilka damiirka wataa gadaal u dhig si damiirkan faacilka ku daba dhegan mafcuulkaa ka horeeya loogu celiyo id ibtalaa ibraahiima rabbuhu ibtalaa ficil maadi weeye rabbuna waa faacilkii ibraahiimana waa mafcuulkii rabbudan faacilka ah waa mudaaf haadanna waa mudaafu ilayhi rabbuhu haadan xaggay u noqoni ibraahiim oo mafcuulkay u noqoni hee ibraahiimkan mafcuulka ah ficliga in lagu xidhiiriyaa waajiba faacilkana dib loo dhigo si damiirkan faacilka loo idaafeeyey ibraahiimkan mafcuulka ahee lafdiga kaga horeeya loogu celiyo amaa haddii la dhihi lahaa waid ibtalaa rabbuhu ibraahiima rabbu waa faacilkii oo ficliguu daba yaallaa ha'dan damiirka xaggey u noqoni ibraahiim ibraahiimkana wuu ka dambeeya mawaadicdii la ogolaa damiir lafdan wa rutbata wax kaga dambeeya in loo celiyana ka mid ma aha si ayan taa u dhicin waxaa laazima faacilka ficliga ku xiji waxaan u jeedaa mafcuulka ficliga ku xiji mafcuulka uu damiirka usoo noqon doono ficliga ku xiji faacilka fi- damiirka loo idaafeeyeyna gadaal u dhig labadaa mas'ale musanifkaa sheegay hal mas'ale ayuu ka tagay sh- saddex mas'ale isla noqonaya halkaa mas'ale waxaa weeyaan mafcuulu bihi faacilka hadduu maxsuurun fiihi yahay faacilka maxsuurun fiihi haddii uu yahay waxaa tidhi maa daraba za- maa daraba camran ilaa zaydun maa daraba camran camar cid garaacda lama arko ilaa zaydun zaydaa garaacay zaydkan faacilka maxsuurun fiihi baa la yidhaahdaa dib inaad u dhigtaa waajib ah saddexdaa jeer ficliga waa inaad mafcuulka ku xijisiisaa waajibnimo faacilkana aad dib u dhigtaa وقد وقد يتأخر الفاعل فاعل يدب دعاس روداي ويتقدم المفعول جوازا نحو ولقد جاء آل فرعون ووجوبا نحو شغلتنا أموالنا مفعولك أيا وحو نقضي ضمير فاعلك هو اسم ظاهرة فاعلك اسم ظاهر نقضى شرطية لما الضمير هدي أي نقضان فاعلك فعل الود بدجني ضربت كبعض لها ضربت كتابع فاعلك أفكر ومفعول إيه مركب مفعولك الله هربرنا يا ضمير لما درت هذا فاعلك وأن اسم ظاهر النقضى سيدا نوكلي ونحو إذ ابتلى إبراهيم ربه فاعلك أيا وحلو إضافية ضمير مفعولك ونغنية مفعولك إن فعلك الوحجية واجبة وقد يتقدم المفعول مفعولين وهربنا سورة على الفعل والفاعل فعلك أيا فاعلك وكهرمره جوازا اسكبناني waxaa suurowdaa mafcuulka ficliga iyo faacilka labadaba inuu ka hormaro oo mafcuulka bilowgaba uu dhaco sidaas inay jawaas ay tahay ama waajib ay tahay jawaasgii waa kane naxwu fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun kadabuu ficlun maadin wowda waa faacilkii fariiqanna waa mafcuulkii mafcuulka ficliga iyo faacilka labadaba uu ka horreeya sagaabaa hadalka lagu bilaabay saxiix soo maahan jawaas weeyaanoo hayru lqur'aan qur'aan hadduusan ahayn kadabuu fariiqan haddii la yidhaahdo waxba dhiba ma yimaadeen wa wujuuban waajibnimo in mafcuulka loo hormariyaa suurowdaa waxaa suurowdaa ficliga iyo mafcuulka mafcuulkaba inuu hormar- horreeyo waajibna ay tahay sidaasi fii alaai masaa'ilo weeye asle saddex mas'ala hal mas'aluu musanif ka sheegay halkaa uu ka sheegay aan ku qaabsanaynaa si arrintu ayan u badanin halkaa waxa weeyaan mafcuulka hadduu sadrul kalaam leeyahay sadrulkalaam waxaa la yidhaahdaa asmaa waxaa jira jumlada ay ku jiraan ayaga in hadalka lagu bilowdoy bilowga dhacan ay laasim tahay asmaa waxaa jira jumlada ay ku jiraan dhaxda ma geli karayaan aakhirkana ma geli karayaan laasim waa in ayaga ay u horreeyaan jumladaas asmaada waxaa ka mid ah asmaaulistifhaam asmaada wax laisku weydiinayo laasim weeye waa inaad hadalka ku bilowdo waxaa ka mid ah asmaau shardi asmaada labada ficli jasmisa hadalka in lagu bilaabaa waajiba qolyahaas mafcuulu bihi haddii ay noqdaan waa inay soo hormaraan miiaal fa aya aayaatillaahi miaalka ah qur- musanifka u keenay fa aya aayaatillaahi tunkiruun tunkiruuna ficil mudaaric weeye wowdaa faacila ayadana mafcuulun bihi weeye ayada mafcuulu bihiga in la hormariyaa waa waajib lama dibdhegi karo sababka waxaa weeye ayada waa ismulistifhaam ismulistifhaamna sadrulkalaam buu leeyahay sadrulkalaamna waxaa loo jee sadru waa bilowga kalaamna waa hadalkii soo maahan sadrulkalaam waxaa loo jeedaa ismulistifhaam hadalka uu ku jiro asaga waa in lagu bilaabaa dhaxda ma geli karo mana dibdhici karo miihaal haddii aad ruux wax weydiini ruux baad rabtaa cidda uu garaacay inaad weydiiso man darabta yaad garaacda ninyahow manta waa ruuxii la garaacaya garowa mafcuulkii waa inaad hormarisaa darabta waa ficil iyo faacil waxaan dhici karin inaad tidho darabta man oo darabta ficil iyo faacilkaan hormarini manta ismulistifhaamkana waan dambaysiina laa yajuus wax bannaan maaha waxaasi waxaa la mid ah ismu shardi haddii uu yahay ayanmaa tadcuu falahu lasmaa'u alxusnaa ayan mafcuul muqadame weeye tadcuu ficilgan mudaaric ayaa mafcuulu bihigiisi u yahay isla markaana waa la hormariyey waajibnimo waayo sadrulkalaam buu leeyahay ووجوب واجب نما مفعول كإن الله مريا سورة نحو فأي آيات الله تنكرون آياتها إله متكاد إن كريسان وي شنتا حكم بو شيغي مصنف سد حكم وفاعلك أولي هين وكتغي سد حدا وفاعلك أولي وكتغي أولا فاعل متعدده فعل هل فاعل كبدا مرة فعنكره فعل قال مفعول به يسدح مفعول به ونصب كره laakiin hal faacil ka badan weligaa arki maysid ficli la leeyahay ismigaan faacilkiisii hore waaye kan dambena faacilkii labaad weeye wax jira maaha waxaas caamil hal faacilun buu rafcin karaya faacil ma tacadudo waa kow ثaaniya baabulmubtada baan ku mari doonaaye insha allah faacil faacilka caamilka ku camal waxaan soo sheegnay faacilka waxa rafcinaya waa ficli ama waa ismi ficli shabbahaya soo ma aanan dhihin haddaba ismi ficli shabbahayaa rafciya faacilku ismigaana mubtaduu noqday mubtada ayaa dhacay mubtadahanna ficli buu shabbahay mubtadahan mar hadduu faacil rafcinayo khabarba uma baahna oo faacilka axkaamtiisa waxaa ka mida mubtadaha inuu khabarka kaafinayo khabarba uusan u baahnayn laba mas'ale ma tahay mas'alada saddexaad faacil weligii marfuuc weeye mansuub iyo majruur midna ma noqdo faacil weligii waa in la rafciyaa saddexdaab xugum buu ka tegey xugumka hore faacil weligii waa marfuuc xugumka labaad faacil weligii ma tacadudo hal keli weeye xugumka saddexaad faacil caamilka rafcinaya hadduu mubtado noqdo khabar buu kaga filan yahay oo khabar uma baahna mubtadahaasi saddexdaa xugum ayuu faacil yaa loogu darayaa intuu sheegay sagaal xugum bay noqonayaan nadmiga ma qoraysaan ma boobsiin kartaan ee saacaddina waa dhammaatay waayahay boobsiye lifaacilin tiscun khudi taakhiira لفاaعل تسع خd تأkخيiرa والرفع والذiكر ولow تقديiرا والرفع والذiكر ولow تقديiرا تجريiد تجريد عاaمل لh عن علم تجريد عاaمل لh عن علم labadiisa ag fadhido midna ha ku dhego midna ha qoro تجريد عاaمل لh عن علم تثنية جمع لحاaq cلمa تثنية جمع لحاaq علمa تأنيiثه وxذف فعل يعmل تأنيiثه وxذف فعل يعmل لعلمه وأسله يتصل لعلمه وأسله يتصل بعامل إغناؤه عن الخبر بعاaمل إغناؤه عن الخبر بعاaمل إغناؤه عن الخبر وكونه بلا تعدد ظهر وكونه بلا تعدد ظهر ظهر لفاaعل تسع خذي تأخيiرا والرفع والذكر ولو تقديiرا تجريد عاaمل له عن علم تثنية جمع لحاaq علمa تأنيثه وحذف فعل يعمل لعلمه وأسله يتصل بعامل إغناؤه عن الخبر وكونه بلا تعدد ظهر لفاعل فاعل waxaa u sugan tiscun sagaal xugum khud qaado atakhiira in dib loo dhigo qaado ficliga kama hormari karo wey warafca in la rafcinayana qaado weligii marfuuc weeye wadikra in la sheegana qaado walow taqdiiran taqdiirba ha lagu sheege lama xadfi karo tajriida caamilin caamil in laga qaawinayana qaado can calami taniyatin taniya calaamadeeda laga qaawinaya iyo jamcin jamc calaamadii lixaaqin qola haleeshiinayana culima waa la ogaaday magacood qoladaasi akalu lilbaraakiis waaye lixaaqin qola haleeshiinayana culima waa la yaqaanaa ta'niiahu ficliga in la ta'niiinayo qaado hadduu faacilka mu'anas yahay ta'niiahu waxadfa ficlin ficli in la xadfi karana qaado ficliga oo yacmalu ku camalfalaya faacilka ficliga rafcinaya waa la xadfi karaa licilmihi haddii la garanayo wain axadun min almushrikiina dioo kale wa asluhu faacil wuxuu asal u leeyahay yatasilu inuu ficliga isaga ku xigo ayuu asal u leeyahay bicaamilin ignaa'uhu ignaa'uhu kaafintiisa bicaamilin caamil uu kaafinaya can ilkhabari khabarna uu ka kaafinayo oo caamilkiisa haddii uu noqdo mubtada khabaruu kaga filan yahay bicaamilin ignaahu can ilkhabar iyo wa kownuhu ahaanshihii bilaa tacadudin mid tiroobaya uusan noqonaynin tacadudka oo dahara muuqanaya weligii faacil ma tacadudo hal unbuu ahaanaya wallahu aclam wsala alla wslam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب المفعول الذي لم يسمى فاعله مفعول عن فاعلك لشيغين أي أباب يهي وحن كسو جرني مرفوعات الأصباء أسماء ذي لرفعني فاعل يا نهري طوان بيا هايين فاعل يا أهري فاعل يا صو شرحني waxaan soo sheegnay faacil in la yidhaahdo ismi la rafcinayo hortiisana lagu sheegayo ficli ama ismi fii ta'wiili lficli le lagu sheegayo ismiga fii ta'wiili lficli le insha allahu tacaala mar baan qaadan doonaa ismaa waxaa jirta musanifkaaba keeni doona toddoba ismi oo camalfashaa jirta oo sida ficliga u camalfasho al asmaa'u lcaamilatu camala ficli sabcatun uu keeni doonaa waa abyaadda abwaabta ugu dambaysa ba kitaabkaba waayahay asmaadaasi intooda badan faacil ayay qaataan halna naa'ibulfaacilu rafciyaa lixda kale faacil bay rafciyaan waxaa kaloon soo sheegnay faacilka axkaam inuu leeyahay ugoonni ah sagaal xugum ayuu lahaa sagaalka xugum musanifka wuxuu ka soo sheegay shan xugum shanta xugum uu sheegay waxay ahaayeen faacil inaan la xadfaynin in aan la hormarin karin ficliga faacilka hadduu taniye ama jamc yahay ficliga calaamatu taniye iyo calaamatuljamc inaan la gelinaynin faacilka haddii uu mu'anas yahay ficliga in loo ta'niisinayo asal ahaan faacil ficliga in lagu xijiyo inuu asal u leeyahay mafcuulkana gadaal uu ka yimaado saddex xugumna wuu ka tegay oo faacil weligii ma tacadudo ficli hal faacilunbuu rafcinaya aaniyan caamilka ku camalfalaya faacil haddii uu mubtada noqdo khabar uu ka kaafinaya oo caamilkaa mubtadaha noqday khabar uma baahna aalian faacil weligii marfuuc weeye axkaamtaasina faacilkaa iska lahaayoo sagaal xugun bay ahaayeen waa soo sheegnay nadmi lagu jamcinayaan sheegne ma la xifdiyey se waa cusub yahay lifaacilin tiscun khudin taakhiira warafca wadikraa walow taqdiiran tajriida caamilin lahu can calami taniyatin jamcin lixaaqin culima ta'niiuhu waxadfu ficlin yacmalu licilmihi waasluhu yatasilu بcاamل إغناؤه عن الخبر وكونهu بلا تaعadد ظهر صحيiح sagaaلkaa xugم ayuu فaacil iska leeyahay kaa waa ka soo baxnay marفuuعaaت الأsmاء oo toban ahaa kii u hore haddii aan شharaxnay kii labaad weeye naaئب الفaacil ficli ayaa waxaa la xadfi faacilkiisi faacilka marka la xadfo meesha faacilka waxaa istaagayaa naa'ibulfaacil min axkaamilfaacil waxaa ka mid ahaa faacil inaan la xadfi karin soo ma ahayn sagaal jeeraa faacil la xadfaa sagaalkaa jeeree faacilka la xadfaya waxaa ka mid ah ficliga majhuulka loo bineeyey ficliga majhuulka loo bineeye faacilkiisa waa la xadfi mar haddii la xadfay meesha faacilka waxaa la joojinayaa naa'ibulfaacil axkaamtii faacilka uu lahaayoo dhanna wuu qaadanaya haddaba ee ficliga faacilkiisa sababka loo xadfayaa muxuu yahay liqaradin lafdiyin aw liqaradin macnawiyin labadaa mid unbaa loo xadfaa faacil in la xadfo waxaa keenaya dan xagga lafdiga ku saabsan oo maxay tahay jumlada labadeeda faqre ayaa la doonayaa in la isla ekaysiiyo oo haddii faacilka la sheego faqrooyinkiyaa kala badanaya miihaal man taaba sariiratuhu xumidat siiratuhu man taabat ninka ay wanaagsanaato sariiratuhu waxa u qarsoon ruuxa ay wanaagsan tahay oo waxa qalbiga uu ku hayaa xiqdi iyo xasad iyo khayrdarri ayaan ahayn xumidat waxaa la ammaani siiratuhu ninkaa habdhaqankiisa iyo qaabku u dhaqmay ayaa la mahadinaya xumidat maxaa loo majhuuliyey oo xamadan naasu loo dhihi waayey hee labada jumlaa la rabaa inay isla ekaadaan haddii faacilka la sheego xamada xamadan naasu la yidhaahdo faqrooyinkii baa kala badanaya si ayaan u kala badanin ayaa faacilka loo xadfay waa qarad lafdi ah waxaa ka mid ah oo loo xadfaa nadmi baad ku hagaajini gabay baad wadde gabaygan haddaad faacilkii sheegto wuu kaa jabayaaba si uusan u jebin faacilka xadaf naa'ibulfaacilka meesha dhig culliqtuhaa caradan wa culliqat rajulan hayri wa culliqa ukhraa daalika arajulu ayaa beytu shaacira culliqtuhaa gabadhii waa la i jeclaysiiyey caradan anoon ku talagelin uman iska jeclaaday waculliqat rajulan hayri iidana nin kalay jeceshahay anay ma jecla waculliqa ukhraa daalika arajulu ninka ay jeceshahayna gabar kaluu sii jecel yahay waculliqatnii ukhayraa maa tulaa'imuni anna waxaa i jecel mid kale oonan dan ka lahayn wa min banii cammihaa meytun bihaa wahilu taa i jecelna nin baaba u dhimanayaa kulahayna adeerkeeda waculliqatu fataatun maa yuxaawiluhaa kaana waxaa jecel koo kale islaan kalaa jecel faijtamaca alxubbu xubbun kulluhu tabilu waxaa isu yimid kulaha jecel halaagooda ah dhammaan midba mid buu ku daba xihan yahay janannaa bilaylaa wahiya jannat bigayrina wa ukhraa binaa majruunatun laa nuriiduhaana baytushaacir kale waay janannaa bilaylaa annagu leylaan ku waalanay wahiya jannat bigayrina iidana nin annaga aan ahaynay ku waalan tahay wa ukhraa bihaa majnuunatun taasna nin kalaa ku sii waalan oo isdaba socda sidii camal wey marka waxaa loo xadfaa nadmi in lagu hagaajinayo culliqtuhaa maxaad u majhuulisay hee callaqaniya allaahu hadduu yidhaahdo beydka ka jebi lahaa si uusan u jebin ayuu iska majhuuliyey liqaradin lafdiyin wey waxaa kaloo loo xadfaa liqaradin macnawiyin qarad xagga macnahana waa loo xadfaa sida faacilka waa la yaqaanaa ruuxa aad u sheegi wuu garanay sheegitaankiina dan gaar ahaaneed kuma xidhna khalaas waa la iska xadfi karaa duriba zaydun ninkii camar ahaa inuu dad garaacay waad og tahay maanta camar inuu dad garaacaad og tahay laakiin cidduusan cidduu garaacaadan ogeyn haddaba camar faacilnimadiisa mar haddii aad garanay iskaba xadaf duriba zaydun ninkan la garaacay zayd weeye camar inuu wax garaaca soo adigu ma ogid haa anna waxaan kuu sheegayaa kan la garaacay duriba zaydu zaydaa la garaacay waa yahay waa lilcilmi baa loo xadfay liljahlina waa loo xadfaa faacilka maba taqaanidba waxaad u xadfi qiilalyowma kada maanta sidaasaa la sheegay yaa sheegay warka ma haysid suuqa maad ka maqashay dadkuu sheegaya hebel ma dhihi kartid faacilka garasho aan la garanayninna waa loo xadfaa litacdiimi baa loo xadfaa litaxqiiri baa loo xadfaa lidayqi lfursati baa loo xadfaa fursadaa ciriiriri kugu ah ficligii iyo faacil iyo mafcuul inta aad isdabadhigiba wakhtiga kuu simin maayo hee ficliga iyo faacilka keli sheeg mafcuulka iskaba xadaf haddii aad doonto waxaan u jeedaa ficliga faacilka xadafee ficliga majhuuliya naa'ibulfaacil sii waxyaaba badan ayaa loo xadfaa qarad lafdiga iyo qarad macnawiya waxoogaaba nadmi buu tirinayaa shaarixa laakiin inta aan sheegayno unbay ku kooban tahay waayahay faacilka marka la xadfo ficligii majhuul ayaa loo bineeyey faacilkii waa la xadfay meesha faacilka waxaa istaagayaa naa'ibulfaacil wax la yidhaahdo faacilka cid ka naa'iba afar arrimood mid u baana naa'ib noqonaya arrimahaasu soo wada baabulmafcuuli mafcuul ayuu u baab yahay alladii mafcuulka oo lam yusama aan la sheegin faaciluhu wa huwa mafcuulka faacilkii aan la sheegin alismu ismi weeye almarfuucu la rafcinayo alladii ismiga oo lam yudkar aan la sheegin macahu agtii faaciluhu aan lagu sheegin oo wa uqiima la joojiyey huwa mafcuulkii baa waxaa la joojiyey muqaamuhu meesha faacilkaa la joojiyey fasaara mafcuulkii wuxuu noqday meesha faacilka la joojiyey marfuucan mid la rafciyey bacda an kaana inta uu ahaa kadib mansuuban mid la nasbiyey waagii hore mansuubuu ahaan jiray hee marfuucii isku bedelay sagaalkii xugun ee faacilka uu qaadanayu wada qaadanaya wa cumdatan tiir buu noqday bacda an kaana intuu ahaa kadib fadlatan dheeri falaa yajuusu ma bannaana xadfuhu naa'ibulfaacil in la xadfo ma bannaano sida faacilka in loo xadfo ayaan u bannaanayn walaa taqdiimuhu hormarintii cala alficli ficliga in laga hormariyaana ma bannaana sida faacilkaba ficliga uusan uga hormari karin wayejibu waxaa waajibaya ta'niisulficli ficliga in loo ta'niifiyo in kaana naa'ibulfaacilka haddii uu yahay mu'anasan naxwu duribat waxaa la garaacay hindun islaantii hinda ahayd wa naxwu idaa zulzilat alardu wayejibu waxaa waajibayaa allah yulxaqi inaan la haleeshinin alficlu ficliga calaamata taniyatin taniya calaamadeedii inaan la haleeshinin ow jamcin ama jamc calaamadiis in kaana naa'ibulfaacilka haddii uu yahay muanan muana haddii uu yahay ow majmuucan naxwu duriba azaydaani wa duriba azayduuna sidaa ayaa laazima waa faacilka axkaamtiisi wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa aydan noqode annaa'iba can alfaacil almafcuulu aladii lam yusama faaciluhu magacaa waa la yidhaahdaa waxaaba ka wanaagsan annaa'iba can alfaacil haadihi cibaaratu wahaadihi alcibaaratu cibaaradani annaa'iba can alfaacil in la yidhaahdo libni maalikin ibnu maalik baa iskale ibnu maalik waxyaabaha naxwada uu ku soo kordhiyay ka mid tahayo annaa'iba can alfaacil isagaa u bixiyey magacani annaa'iba can alfaacil ibnu maalik cabdulaahi maxamed bin cabdilaahi ibnu maalik baa la yidhahdaa awowgiisaa loo nisbeeya saaxib alalifiya wey wa haadihi alcibaaratu cibaaradani libni maalikin ibnu maalig ayay u sugnaatay wa hiya cibaaradani axsanu iidaa gaaban iidaa wanaagsan wa akhsaru gaabanna annaa'ibu can alfaacili awalan horta way ka wanaagsan tahay almafcuulu aladii lam yusama faaciluhu wayna ka gaaban tahay oo annaa'ibu can alfaacili baa yar tan yar ayaa munaasiba iyadaana ka fiican waxay kaga fiican tahay almafcuulu aladii lam yusama faaciluhu mafcuulka aan faacilkiisa la sheegin weeye lafdiga macnihii waxyaabaha naa'ibulfaacilka noqonaya afar arrimood weeye mafcuulu bihi waa ka mid laakiin keligii naa'ibulfaacil ma noqdo waxyaabo kalaa naa'ibulfaacil noqda almafcuulu aladii lam yusama faaciluhu marka la yidhaahdo macnihii wuxuu noqonayaa cidda naa'ibulfaacil noqoni waa mafcuulu bihi sidaana ma aha dhabtee naa'ibulfaacil afar arrimoodaa noqdaa musanifkaaba soo wadaaye marka waxaa ka fiican annaa'ibu cani alfaacil in la yidhahdo ciddii faacil ka naa'ib noqonaysa mafcuulun bihi ha noqdo ama wax kale ha noqde wa haadihi alcibaaratu libni maaliki wahiya cibaaradani axsanu iidaa wanaag badanoo wa akhsaru gaaban wayusamaa waxaa lagu magacaabaa ficluhu ficliga naa'ibulfaacilka rafcinaya waxaa lagu magacaabaa alficla ficligii almabniya loo dhisay lilmafcuuli mafcuul loo dhisay ficliga mafcuul inuu rafciyo loo dhisay magaca waa la yidhaahdaa walficla ficligii almajhuula aan la garanayninna waa la yidhaahdaa yacni faacilkiisa aan la xadfay oo aan la garanaynin walficlana waa lagu magacaabaa aladii ficligii lam yusama faaciluhu faacilkiisa aan la sheegin faidaa kaana alficlu maadiya duma awaluhu wakusira maa qabla aakhirihi wain kaana mudaarican duma awaluhu wafutixa maa qabla aakhirihi naxwu duriba zaydu wayudrabu zayd wax halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka ficliga naa'ibulfaacilka marka uu rafcinayo siiqaduu faacilka ku rafcin jiray waa in laga beddelaa haddii aan laga beddelin waxaan rafcisanaya daba yaalla faacil inuu yahay iyo naa'ibulfaacil inuu yahay lama kala garanayo si loo kala garto waxaa laasima ficliga qaabkii ama siiqadii faacil uu ku rafcin jiray waa in laga beddelaa sidee loo beddelayaa marka awalan afcaashu saddex bay ahayd maadi iyo amar iyo mudaaric amar weligii naa'ibulfaacil ma rafciyo amrun calaa siiqatihi amar siiqadiisii ku taagan faacil waxaan ahayn ma rafciyo naa'ibulfaacil ma rafcin karo marka amar xagga naga dhig faacil mooye wax kaleba ma rafciye maadi iyo mudaaric baa kuu yimid labadanaa naa'ibulfaacil rafcin karaya maadiga naa'ibulfaacil wuu rafcin kara mudaaricana naa'ibulfaacil wuu rafcin kara qaabka loo beddelaya maadiga iyo mudaarica waxay tahay
horta ma- maadiga waa war badan yahay ha ii dambeeyo mudaarica xarafka u hore xarfulmudaaricadii weeye ayaa la godi xarafka ugu dambeeya midka ka horena waa la kordhigi khalaas ficligaa naa'ibulfaacil ayuu rafci xarafka ugu dambeeya xarafka ka hore marka la kordhigo xarfulmudaaricadiina la godo ficligaa naa'ibulfaacil ayuu rafcinayaa iyo faacil ma rafcinayo yukhraju minhuma allulu walmarjaan yukhraju ficligani waa majhuul naa'ibulfaacilna allulu iyo walmarjaaru buu u qaadanaya allulu ayuu u qaatay walmarjaaruna waa ku xadfan yahay waa yahay ficliga mubaaric warkiisa intaas ku dan yahay maadigaa kuu yimid maadiga warkiisa waa badan yahay musanifkaana dabada ka mari doono maadiga arrimo musanifka dabada uu ka mari doono hadduusan noqonin saddex arrimood hadduusan noqonin awalkaa loo goday qablalaakirkana waa la kasrini bes shaqo kale laga qaban maayo ficliga maadiga saddex ficli midun hadduusan noqonin saddexdaa musanifka asoo wada awalkaa la godi qablalaakirkana waa la kasrini waxa uu rafcinaya naa'ibulfaacil buu noqonaya sida duriba iyo qutila iyo kul- kullima iyo wixii la mid ah waa yahay saddex arrimood midun hadduu noqdana musanifkaaba soo wada
fain kaana alficlu ficliga haddii uu yahay maadiyan dumma waa la godi awaluhu awalkiisaa la godi wa kusira waa la kasrini maa xarafka qabla aakhirihi aakhirka ka horeeyana waa la kasrini wain kaana mudaarican mudaaric haddii uu yahayna dumma waa la godi awaluhu bilowgii wa futixa waa la fadxini maa xarafka qabla aakhirihi aakhirka ka horeeyana waa la fadxini naxwu duriba zaydun wayudrabu zaydun duriba waa la garaacay zaydun zaydaa la garaacay wayudrabu waxaa la garaacayaa zaydun zayd ayaa la garaacay fain kaana almaadi mabduu'an bitaa'in zaa'idatin wain kaana mabduu'an bihamsati waslin duma awaluhu wain kaana almaadi muctala alcayni falaka kasufaayi ficliga maadi saddex arrimood midna hadduusan noqonin awalkaa loo godi qabla alaakhirkaa la kasrini shaqo kale laga qaban maayo ficligaa naa'ibulfaacil ayuu rafcini sida qutila iyo duribadii uu miisaaliyey haye saddex ficli mid un haddii uu noqdo isbeddelka haddeer aan sheegnay wax kalaa u raacaya saddexdaa ficli waxaa weeye kow ficli maadi ah isla markaa taa-ulmasiida lagu bilowday waa kow labaad ficli maadi ah hamsatulwasli lagu bilowday saddexaad ficli maadi ah saddex xaraf ka kooban xarafka dhexda alif reeban uu yahay saddexdaa ficli mid un haddii uu noqdo saddexda ficli aan ku celiyo ficli maadi oo ta awalka lagu bilowday ficli maadi ta awalka waxaa lagu bilaaban karayaa taa-ulmasiida ficliga tiradiisa shan xaraf markuu gaaro ficliga xuruuftiisa shan xaraf markay tahay ayaa ta lagu bilaaban kara sida tacallama tadaaraba ee takallama iyo waxyaabahaasi ficliga shan xaraf marka uu yahay waxaa suuroobi kartaa taa in lagu bilowdo ficliga waana maadi mudaaric maaha ficligaa maadiga ahee ta lagu bilowday taa-ulmasiida waa kow labaad ficli maadiyo hamsatulwasli lagu bilowday hee hamsatulwasli maxaa le hamse waa la yaqaana alif waaye wasli maxaa la yidhahdaa markeedaan ogaan doonnaa in sha allahu tacaala ficli maadiyo hamsatulwasli lagu bilowday hamsatulwasli waxaa lagu bilowdaa ficliga lix xaraf marka uu yahay tig ficliga xuruuftiisa marka la tijiyo lix waa inuu noqdaa ama shan waa inuu noqdaa labadaa midu ficli xuruuftiisa ay shan ka yar tahay isla markaana maadi ah hamsatulwasli laguma bilaaban karayo hamsatulwasli waxaa lagu bilowdaa ficliga xuruuftiisa waa inay shan gaadhaayo inalaqa iyo iqtadara oo kale waa inuu yahay ama lix waa inay gaadhaa sida istakhraje iyo istakfare iyo wixii la mid ah kaana waa qaybtii labaad ficli maadiyo hamsatulwasli lagu bilowday qaybta saddexaad ficli maadiyo saddex xarafa saddex xaraf buu ka kooban yahay saddexdaa xaraf xarafka dhexda yaallo alif reeban wey sida qaalo iyo baaco iyo khaafo iyo haabe iyo wixii la mid a saddexdan ficli mid un haddii uu noqdo ficliga majhuulka loo binaynayo arrinkii aan sheegayna kuma filla awalkaa la godayaa qablalaakhirkaa la kasrinay ficliga maadi kuma filla taasi oo maxaa la samayni ficliga taa-ulmasiida haddii lagu bilowday shan xaraf weeye ta'baana lagu bilowday awalkaa la godi qablalaakhirka waa la kasrinay waa sidaan sheegnay laakiin waxaa loogu dari awalka marka la godo xarafka ugu horeeyo taa-ulmasiidaday la goday xarafka ku xigana waa la godi xarafka u horaa la godi xarafka ku xigana waa la godi qablaalaakhirkana waa la kasrini macnaha sidii aan soo sheegnay ficliga maadi awalkaa loo goday qablaalaakhirkana waa la kasrini tii waa la yeeli waxaa loogu daray xarafka labaadoo la godo miaal aan ku siiyo tacallamo majhuuli ta'da god miinaa u dambeeyaaye miimka u dambeeya laamaa ka horaysa laamtana hoos dhig taa waa arrintii caadiga ahayd waxaad u raacini taada uu ka bilaabaya marka uu ka bilaabanaya marka aad goddo ceynta ku xigtana god tucullimuu noqonaya tucullima ee kuma filla ta'da horaan godi qablaalaakhirkana waan kasrini kuma filla awalka god aanigana god qablaalaakhirkana kasri ficliga taa-ulmasiida haddii lagu bilowday saddexdaa shaqaa laga qabani awalkaa la godi aanigaa la godi qablaalaakhirkana waa la kasrinay u fiirso marka fain kaana haddii uu yahay almaadii maadiga haddii uu yahay mabdu'an mid lagu bilowday bitaa'in ta'da oo zaa'idatin zaa'ide haddii lagu bilowday dumma waxaa la godi awaluhu bilowgiisi waa la godi wa aaniihi kiisi labaadna waa la godi awalkaa la godi aanigana waa la godi naxwu tucullima waa la bartay wa tuduuriba waa la isgaraacay tacallamo iyo tadaarabuu asalka ahaa majhuuli awalka god aanigana god ee tacallamo awalka markaad goddo aaniga ana aad goddo waa dhibaata male tucullima waa la bartay wey tadaarabase awalka markaad goddo aaniga alif reebanaa ku xigi tadaaraba soo ma ahayd markaad awalkii goddo aanigana aad goddo aaniga aliftii ku xigta ma joogi karayso maxaa dhacay hee alif godaal laguma reebi karo maxaa la samaynayaa aliftii waawaa loo bedeli maadaama godaal laga hormariyey tuduuribuu noqonay tuduuriba waa la isgaraacay kaa waa ficligii maadiya taa-ulmasiidada lagu bilowday awalkaa la goday aanigana waa la goday qablaalaakhirkana waa la kasriya warkiisa waa cadyahay ficliga hamsatulwasli haddii lagu bilowday ka waran hamsatulwasli haddii lagu bilowday awalkii waa la godi qablaalaakhirkana waa la kasrini waa sidii hore laakiin waxaad ugu dari awalka markaad goddo hamsatulwasli sideedaba awalka hamsatulwasligaa taalla xarafka ku xigaa wuu reeban yahay hamsatulwasli xarafka labaad laasima waa inuu reebmaa hamsadaa yuu ficliga ka bilaabani xarafka ku xigana wuu reeban yahay xarafka ku xiga marka aad reebto xarafka saddexaad kaasaad godi awalka god aalidkana god ee qablaalaakhirkana kasri miiaal iqtadara majhuuli baa lagu yidhi hamsada waad godi waayah ra' baa u dambaysaaye ra'da xarafka ka horreeyo daal weeye daalkana kasri waa arrintii caadiga ahayd awalka markaad godday qablaalaakhira aakhirkana aad kasristay awalka ka soo bilow kow xarafka ku xiga wuu reeban yahay oo qaaf reeban weeye qaafta xarafka ku sii xigee saddexaynaya ta'da weeyaane ta'dana god uqtudira uqtudira inalaqa majhuul u bine hamsada god nuunta way reeban tahaye ta'daa aalitaye ta'dana god qablal aakhirkoo laam ina kasri untuliqa saxiix awalkaad godi aalidkana waad godi hamsatulwasli haddii lagu bilowday u fiirso marka wain kaana ficliga haddii uu yahay mabdu'an mid lagu bilowday bihamsati waslin hamsatulwasli haddii lagu bilowday dumma waxaa la goday awaluhu bilowgiisa wa aaliuhu kiisa saddexaadna waa la godi aaniga wuu reeban yahay isagu wax la godaya maleh laakiin aalidkaa la godi naxwu unuriqa ustukrija wain kaana haddii uu yahay almaadi waxaan soo sheegnay ficliga maadi taa-ulmasiida haddii lagu bilowday awalka iyo aanigaa la isla godi hamsatulwasli haddii lagu bilowday awalka iyo aalidkaa la wada godi labadaa xagga ii dhig ficliga maadi waa saddex xaraf xarafka dhexda yaallana waa alif reeban ficliga maadiga waa saddex xaraf xarafka dhexda yaallana waa alif reeban marka aad majhuulinay saddex wej midkaa doontaad ku majhuulin karta saddex wej midkaa doonta ku majhuuli maxay tahay ficligaan maadi awalkiisa hoos dhigba awalkii la godi lahaa waabad hoos dhigiba haba godi waa yahay awalkii markaad hoos dhigto awalka maxaa ku xigay alif reeban soo maaha aliftii reebaneedna ya reeban u bedel khalaas war kale ma jiro qaala majhuuliyaa lagu yidhaha qaafka hoos dhig aliftiina ya reeban u bedel qiila baaca majhuuli biica saama wuu soomay majhuuli siimal yowmu aad leedahay siimal yowmu maanta waa la soomay dadkii maanta waa sooman yihiin dadkii soonnaa ma sheegi haysid waad majhuulin haysid siima waa la soomay alyowmu maanta saxiix kaala wuu beegbeege majhuuli kiila waa la beegbeege waay maala wuu leexday majhuuli miila waa la leexday saxiix miila cani ariiqaad leedahay waddadii toosneedaa laga leexday ciddii leexatay ma sheegi haysid maxaadan u sheegayni waad ka baqi haysa haddaad doonto ama waad u baqi haysa ciddii leexatay haddaad sheegto ayaga in la xidhaad ka baqi ama adig in lagu xidho haddii la doono ama lagu dilo lagu qarxiyo haddii la doono aasaad ka baqi haysa waa yahay ariiqaa waa bannaan yahay waana ariiqa u badan xarafka bilowgiisa inaad hoos dhigto aliftii reebaneedna iyo aad u bedesho saxiix soo ma aha ariiq labaad waxaa weeye xarafkii u hore inaad godo aliftiina wow reeban aad u bedesho quula buuca kuula muula suuma inaad tirana waa kuu bannaan tahay waddo labaad ma tahay waddo saddexaad ishmaam wax la yidhaahdo ishmaamka waxaa la yidhaahdaa ninka indhahale indhahala shaqo kuma leh ninkii wax arkaya unbaa ishmaam fahmi kara sababtoo ah ishmaam waxaa la yidhaahdaa xarafkii hore waad hoos dhigi aliftiina iyo aad u bedelay qiiladii caadiga ahayd waaye laakiin waxaad samayni intaadan qiilo aad ugu hadlin yaad afka soo yuubi quulo wax dhihi raba ahaanaad iska dhigi markaad bishimaha isku soo horta dammatun ma taqaanaan macnaheeda dammun isu soo dhowayn waaye dammo waxaa daman loogu magacaabay marka la godayo bishimaha isu soo dhowaanaya zaydun zaydan ma dhihi kartid afkaadoo kala haya ma godi kartid waxaa damba loogu magacaabayba waa sidaa saxiix waa yahay zaydun kasradana waxaa kasro loogu magacaabay bishinta hoosaa waxoogaa aad hoos u jemini zaydin waxoogaa aad hoos u jemini waxaa kasro loogu magacaabay fadxadana labada bishimooda isgarab taagi waayo zaydan waa isgarab joogsanayaan yani sababka loogu magacaabaa sida ah laakiin waagii dambe icraabka la yidhaahdaa ee ujeeddada waxaa weeye uun marka aad awalka kasrin rabto inta aadan kasrinin yaa wax damin rabaad iska dhigiyo bishimahaad isu soo dhowayni kadibna kasrihii yaad caadi ugu hadli qiilaad rabtaa inaad tidho qiila de qiila quula wax dhihi rab iska dhig waa yahay kaasina ishmaam baa la yidhahdaa saddexdaa wej ayaa bannaan saddexda wej maxay yihiin awalan awalka xarafka u hore hoos dhigee aliftiina ya reeban u bedel qiila biica xarafka hore damiye xarfulcillihiina wow u bedel quula buuca iyo ishmaam xarafkii hore kasri laakiin damad ursi ishmaamun ursiin waayo lafdiga macnihii kasrihii baa dammo ursiin rabta asagaa kuu sheegi rabaa musanifka saddexdaa wej ayaa kuu bannaan ishmaamka xataa qiraduu ka mid yahay quula iyo buucada awalkaba daminaya qur'aan laguma aqrinin laakiin ishmaamka maqru' weeyaano waa la aqriyey wa qiila yaa ardublacii maa'aki wa yaa samaa'u aqlici wa kiida almaaw kiida iyo qiila labadaba ishmaam waa la aqriyey oo bishimaho inta la soo yuubo haddana la kasrinayo waa la aqriyey wakaa wain kaana almaadii maadiga haddii uu yahay muctallala cayni cayntiisa mid ay jiran tahay falaka adiga ayuu kuu sugnaadee muctalla falaka kasru faa'ihi horta istilaaxa muxuu ahaa sarfiyiinta fahm naxwiyiintan way raacaane sideedaba waxaa jira kelimada xuruufteeda asalka ah xarafka u hore fa' baa la yidhaahdaa magiciisa jiim ha ahaado hadduu doono jacala oo kale xarafka u hore fa' waayo la leeyahay xarafka dhe- cee- dhexda yaallana ceena la yidhaahdaa laam ha ahaado hadduu doono xarafka ugu dambeeyana laam baa loo yaqaanaa sideedaba kelimada xuruufteeda asalka ah xarafka u hore fa baa loo yaqaan xarafka dhexda yaallana caynaa loo yaqaan xarafka ugu dambeeyana laam ayaa loo yaqaanaa isdilaaxa horta fahma hadha waa dhihin qiila cayntan la sheegay iyo fa'daan xaggee ka imaadeen fa iyo cayn midna meesh ma yaallaan qiila fa'daa la kasrini marka uu ku leeyahay muxuu ku wadaa xarafka u horaa la kasrini cayntana ya'a loo bedeli muxuu u jeedaa xarafka dhexda yaalla ya'a laga dhigi buu ku wadaa intaa ma fahanteen marka isdilaaxa fahma waxaana yeelayaa kelimo kasta waxay ku ku wasnaan marka ay wasnayaan fa iyo cayn iyo laam facala faciila faacula waxaasay ku wasnaan bidabni ficlin qaabilin usuula fii wasnin wazaa'idun bilafdihi iktufi bidabni ficlin ficlin xuruufta ku dhex jirta ficlin meeqa xarafay ku dhex jira saddex xarafaa ku jirta fa iyo cayn iyo laam waaye qaabili lusuula asal markaad wasni sa- fa iyo cayn iyo laam qaabili war kale ma jiro fa'daa iyo cayntaa iyo laamtaa ayaa waxaad u shaqliyood u xarakayni waxa kelimada aad wasni haysa sida ay u xarakaysan tahay cilmun wasan haddii lagu yidhaahdo muxuu noqonayaa caynta horta fa meesheeda dhig laamta meesha ay taallana cayn dhig miimka meesha uu yaallana laam dhig isla markaana cilmun siday u xarakaysan tahay u xarakee cilmun calaa wasni ficlun aad leedahay daraba calaa wasni facaala saxiix shariba calaa wasni faaciila intaa misle fahanay haddaba fa'daad kasrini cayntana ya'baad ka dhigi macnaheeda ha fahmi waaynin fa'daad kasrini xarafka u horaad kasrini buu u jeedaa cayntaad ya' ka dhigina wuxuu u jeedaa xarafka dhexda yaalla ya' ka dhig war misla fahanay saasuu u jeedaa wain kaana almaadi maadiga haddii uu yahay muctalal cayni caynta mid ka jiran haddii uu yahay cayn muxuu ku wadaa xarafka dhexda yaalluu ku wadaa hadduu ka jiran yahay mucallal cayni baa ka fiicnaa falaka waxaa kuu sugan kasru faa'ihi fa'diisa inaad kasriso ficliga fa'diisa inaad kasriso fa'diisi waa kee xarafka ugu hore waaye baaca fa'deeda waa kee ba'da weeye ba'da kasri saxiix fatasiiru way noqoni caynuhu cayntiisi waxay noqoni yaa'an ya' bay noqoni cayntiisa ya' noqoni cayntiisa muxuu ku wadaa xarafka dhexda yaalla soo maahan baaca oo kale fa'da kasri cayntana ya' ka dhig biica buu noqday iyo qiila iyo soo maahan naxwu qiila wa biica weeye qiila waxaa la yidhi ciddii tiri ma sheegi haysid wa biica waa la iibiyey ciddii iibisa ma sheegi haysid walaka waxaa kuu sugnaa kuu bannaan ishmaamul kasrati kasrada inaad ursiiso addammata damma inaad ursiisana waa kuu bannaan tahay yacni kasrihii fa'dii waad kasrini cayntiina yaabaad u beddelay intaadan kasrininse waxoogaa dammo ursii oo faruuraha intaad soo yuubto sood yar haddii ay suuroobi karto ku muujie damaha kadibna kasraha ku hadal walaka waxaa kaloo kuu bannaan ishmaamu damati damo ishmaamu lkasrati kasrada inaad ursiiso addamata damo inaad ursiiso wa huwa ishmaamkana khaldulkasrati kasradiioo lagu dara weeye bishayin shay lagu daro shayga oo min sawti damati damo soodkeeda ka mid ah walaka waxaa kaloo kuu bannaan dammulfaa'i faada inaad damiso fatasiiru waxay noqoni caynuhu cayntiisa waawan ayay noqoni fa'da inaad damisaa kuu bannaan fa'da muxuu u jeedaa xarafkii hore inaad goddo cayntii yaa wow noqoni caynta muxuu ku jeedaa xarafkii dhexda yaalla wow ka dhig oo naxwu quula wa buuca oo kale quula waa la yidhi buuca waa la iibiyey layta wahal yanfacu shay-an laytu layta shabaaba buuca fashtaraytu ayaa baytu shaacira layta layta wahal yanfacu miyuu wax tarayaa layta yacni layta waxaa isticmaalaa ruuxa shallaysan soo maaha ninaa shallaysan sagaashan sanuu gaaray inuu dhallinyaro noqduu rabi lahaa mana u suuroobayso markaasuu wuxuu leeyahay layta alla may maan dhallinyaro noqdo wahal yanfacu wax miyuu tarayaa shay-an wax laytu layta wax ay ii tari miyay shallaytanba wax bay ii tari layta shabaaban dhallinyaronimo maa buuca la iibiyo fashtaraytu waa soo iibsan lahaay dhallinyaronimo suuqa taalla haddaan arko waa iibsan lahaa waayo maxalushaahidka waxaa weeyaan layta shabaaban buuca baaca buu majhuuliyey awalkuu goda cayntiina wow ayuu u bedelay buuca fashtaraytu naxwu quula waa buuca weeye wاnaa'ibu can اlfaacili calىa qismayni ظaahiri wamudmar naa'ibulfaacilka laba qeyb ayuu u qeybsamaa ظaahir iyo mudmar waa sida faacilkii oo kale faظaahiru naxwu waidaa quri'a alqur'aanu idaa darfu limaa yastaqbilu min الzamaani mudamanu macna الsharطi khaafidun lisharطihi mansuubu bijawaabihi waxaas mar dambaan qaadan doonaa quri'a ficlu maadi mabniyu calى اlfatxati laa maxala lahu min alcraab wahuwa muqayir الsiiqa mabniyu lilmajhuul mabniyu lilmafcuul waxaasoo dir waa la dhihi karaya wa huwa ficligani mabniyun waxaa loo dhisay lilmajhuuli majhuulaa loo dhisay naa'ibulfaaciluu rafcini baa loo jeedaa alqur'aanu naa'ibu faacili quri'a marfuucun biquri'a wa calaamatu rafcihi dabatu aahirtu fii aakhiri wa duriba mahalunna waa la mid waxba kuma kala bedella duriba oo majhuule mahalu naa'ibulfaacil wa qudiya alamru waa la mid wa qutila alkharaasuuna jamcu mudakaru saalim buu naa'ibulfaacilkii noqday ee sida kale waa la mid wayucrafu lmujrimuuna bisiimaahum icraabkooda soo iska waadix maaha mise waan daba joogsanaa mid walba naftaana qabanay haddaan mid walba daba joogsano wayucrafu lmujrimuuna yucrafu ficlu mudaaricun marfuucu litajarudihi min annaasib waljaasim wacalaamatu rafcihi wacalaamatu rafcihi damatu daahiratun fii aakhirihi wa huwa mugayiru siiqa ama wahuwa mabniyun lilmajhuuli majhuul ayaa loo dhisay yarfacu naa'ib alfaacil naa'ib alfaacil ayuu rafcinaya المجرمون نائب فاعل يعرف مرفوع بيعرف وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه جمع المذكر السالم والمضمر ضمير كينا نحو ضربت وضربنا وضربتوي إلى آخر ما تقدم وحي أن باب الف... مضمر كسوة برد آخر كيس إلى لغي جاره وإسكا عدا هيني والبواترين كريا سماها قرضي فاعل كأهيد بمجهول له بينين فعلك نائب الفاعل بين غني لما يتوان لما لما متكلم شان مخاطب شان غايبه naxuu duribtu waa la ii garaacay duribnaa waana la garaacay wa duribta waa lagu garaacay ilaa aakhiri maa shay aakhirkii laga gaaro taqadama soo hormaray laakiin yubna alficlu ficligi ayaa waxaa loo dhisi lilmafcuuli baabulmudmar markii aan ka soo hadlaynay ee damiiru rafcaha mutasilka ah waxaan miisaalinay iyagoo faacil ay yihiin oo ficliga musame uu yahay darabtu darabnaa darabta darabti waxaanaan miisaalinay haddeer naa'ibulfaacil weeyaanee ficligaad majhuul ka dhigi intaasuu u jeedaa laakiin yubnaa waa loo dhisi alficlu ficligaa lilmafcuuli majhuul loo dhisi wayanubu waxaa naa'ib noqdaa cani lfaacili faacil waxaa ka naa'ib noqdaa iska joog wallahu aclam wsala allah wsala allah wbaaraka cala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وينوب عن الفاعل واحد من أربعة الأول المفعول به كما تقدم الثاني الظرف نحو جلس أمامك وصيم رمضان waxaan ku soo jirnay naa'ibuulfaacil waxaan ka soo hadalnay ficliga naa'ibuulfaacilka rafcinayo waa maadi iyo mudaaric amar naa'ibulfaacil weligii ma rafciyo amrun bisiiqatihi amar siiqadiisa ah naa'ibulfaacil ma rafciyo ficliga mudaaric naa'ibulfaacil marka uu rafcinayo laba tagayur ayaa lagu samayni awalkaa la damini qowlalaakhirkana waa la fadxini maadi naa'ibulfaacil haddii uu samaynayo waxaa caadi ama asal ah awalka in la damiyo qowlalaakhirkana la kasriyo ficliga maadi taa-ulmasiida haddii lagu bilowday awalkaa la damini aanigana waa la damini qowlalaakhirkana waa la kasrini hamsatulwasli haddii lagu bilowday awalkaa la damini haalidkana waa la damini qablalaakhirkana waa la kasrini ficli hulaasiyo caynta laga iclaaliye haddii uu yahayna saddex wej ayaa ku bannaan awalka in la kasriyo xarfulcillihiina ya loo bedelo qiila iyo biica awalka in la damiyo xarfulcillihiina wow loo bedelo quula iyo buuca iyo ishmaam kasrihiiyo waxoogaa dama nawca dama lagu daro oo qiila la yidhaahdo ficliga majhuulka loo bineeyey waxaa naa'ibulfaacil u noqonayaa afar arrimood mid uun mafcuulun bihi ayaa u asalsan daraf iyo jaar iyo majruur iyo masder saddexdaana naa'ibulfaacil bay noqdaan saddexda naa'ibulfaacil marka ay noqonayaan waxaa shardi ah ficliga mafcuulu bihi waa inuusan lahayn mafcuulu bihi oo jooga naa'ibulfaacil ma noqon karayaan daraf iyo jaar iyo majruur iyo masder oo naa'ibulfaacil marka daraf naa'ibulfaacil uu noqonayo ama masder naa'ibulfaacil uu noqonayo ama jaar iyo majruur naa'ibulfaacil uu noqonayo waxaa shardi ah ficliga mafcuulu bihi uu leeyahay waa inuusan meesha joogin waa inuusan joogin waxaa isla soo gelayaa ficliga mafcuulu bihiba ma qaato weligiiba waa qaasiroo mafcuulu bihi ma qaato ama mafcuulu bihi wuu qaadan jiraye mafcuulu bihigiisi baan joogin oo la xadfay mar hadduusan mafcuulu bihi u joogaaba jirin asal ahaanba mafcuulu bihi uma qaato ama asal ahaan mafcuulu bihi wuu u qaataaye mafcuulu bihigiisi yaa la xadfay daraf iyo jaar iyo majruur iyo masder saddexdani mid ka midee naa'ibulfaacil wuu noqon karayaa amaa mafcuulu bihigiioo jooga naa'ibulfaacil ma noqon karayaan saddexdaan intaasu soo wada wayanuubu waxaa ka naa'ib noqoni canilfaacili faacil waxaa ka naa'ib noqoni waaxidun mid oo min arbacatin afar ka mid a alawalu kan hore almafcuulu bihi mafcuulu bihi ayaa naa'ibulfaacil noqone isagaana asala kamaa taqadama miisaalada sidii aan ku soo marnayba miisaaladuu soo miisaaliyey dhammaan naa'ibulfaacilka mafcuulu bihi buu ahaa ahaanii kan labaad ee naa'ibulfaacil noqonayo addarfu daraf weeye darafka mansuubnimaa lagu yaqaana naa'ibulfaacil marka uu noqdo marfuuc buu noqoni naxwu julisa waxaa la fadhiistay amaamuka hortaada wasiima waxaa la soomay ramadaanu bishii ramadaan ayaa la soomay julisa ficlun maadin mabniyun cala alfatxati laa maxala lahu min alicraab wa huwa mugayiru siiqati mabniyun lilmajhuul yarfacu naa'ib alfaacil amaamu naa'ibu faacili julisa julisa naa'ibulfaacilkeedii weeye marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu daahiratun fii aakhirihi amaamu mudaaf walkaafu mudaafun ilayhi mabniyu cala alfatxati fii maxalli jarin amaamu darfulmakaan ayuu ahaa waagii horeo darafnimuu ku nasbisnaa naa'ibulfaacil ayuu noqday oo ficligii ayaa majhuul loo bineeyey oo faacilkiisii la xadfay mar hadduu naa'ibulfaacil noqday wuu rafcismay la waxaan soo marray naa'ibulfaacilka axkaamta faacilku wada qaadanaya wasiima waxaa la soomay ramadaanu bishii ramadaan ayaa la soomay siima ficlu maadin mabniyun cala alfatxati laa maxala lahu min alicraab wa huwa mugayiru siiqati yarfacu naa'ib alfaacil ramadaanu naa'ibu faacili siima marfuucun bisiima wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fii aakhirihi ramadaan darfu zamaan buu ahaa waagii hore mar hadduu naa'ibulfaacil noqday marfuuc buu noqdayoo waxaa rafcinayaa ficliga majhuulka loo bineeyey ayaa rafciyey siima ramadaanu ramadaan ayaa la soomay siimadaan sidee naa'ibulfaacil ku tahay siimadan sidee majhuul ku yahay awalka lama daminin aanigana lama kaqabal aakhirkana lama kasrisin hee ficligii ulaaiga ahee caynta laga cilaaliye miya qiilo iyo biicoo kale weeye sax ahaaliu ka saddexaad ee naa'ibulfaacilka noqonaya aljaaru waalmajruuru waa jaara majruur waxyaabaha naa'ibulfaacilka noqdo waxaa ka mid ah jaar iyo majruur naxw lamaa suqia fii aydiihim suqia lamaada naga tur weli ma aanan gaarin suqia ficlun maadin mabniyun cala alfatxati laa maxala lahu min alcraab wa huwa mabniyun lilmajhuuli yarfacu naa'ib alfaacil fii xarfu jarin aydi majruurun bifii wa calaamatu jarihi kasratu muqadaratun cala aakhirihi manaca min duhuuriha hee ahiqalu liana alyaa yaqulu alayha adama somayaqulu calayha adamatu waalkasra soo ma ahan في xرف jr أيdي majrور بفي وcلاaمة jrhi ksرة مqdرة على آkhرihi mنc min ظhوuرiha الثقل لأن الyاء yثقل عalayha الkسرة والضmة أيdي مضاaف him مضاaف إلyh مبني عlى السكون في محل jr والjاaر والmجrور في أيdيda wey والjاaر والmجrور في محل رفع نaaئب فاaعل سقط waayahay jaara majruur wuu tacalluqayaa macnaheedii maxay ahayd waxaa ku camalfalayaa caamilka oo majruur jaarkaa lagu camalfalayaa soo ma ahayn ya jaarkaa lagu camalfalayay ya jaarka jaarka maxaa u diideen he jaarka xaraf waaye xaraf laguma camalfalo saxiix weeye haddaba wixii lagu camalfalayay majruurku ahaa soo ma ahayn majruurkan wuxuu ahaan jiray markii hore mafcuulu mafcuul buu ahaa soo ma ahayn haddaba naa'ibulfaacil marka uu noqday aydiida majruurka oo keliya naa'ibulfaacil xaqiiq ahaan laakiin litawasuc baa waxaa laisaga yidhaahdaa waljaaru waalmajruuru fii maxalli rafcin naa'ibu faacili suqita laakiin waxa naa'ibulfaacilka ahe maxalu rafcada yaalla waa a d oo keli ah الرابع كان أفرع المصدر مصدر ويا نائب الفاعل كالنقن ينحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ الواو بح الفاء بح الفاء بحسب ما قبلها فهذا وحي كهرية لؤيجية إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مضمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه ولما أن جار نفخ فعل ماض مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب وهو مبني للمجهول مغي مغير الصيغة يرفع نائب الفاعل في حرف جر الصور مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والجار والمجرور متعلق بالنفخة نفخة نائب فاعل النفخة مرفوع بالنفخة وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره واحدة نعت للنفخة ونعت المرفوع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره نفخ في الصور نفخة أي نائب الفاعل نفخذنا مصدر بو أهواجي هري أو فعلا هدو مسمى أهان لها نفخذ مصدر نمو كنا سبسنان لها واحدنا نعتي بيك أهيد وايه ولا ينوب النائب نقن ما غير المفعول به مفعول به وحنا هن من نائب نقن كري مع وجوده مفعول به يوجوغ غالبا سيدا فرها بدن ظرف iyo jaar iyo majruur iyo masdar iyo mafcuulun bihi afartan mid ka mid a naa'ibulfaacil noqda afartaba naa'ibulfaacil hal mar inay wada noqdaan soo ma dhici karto oo naa'ibulfaacilulawal iyo naa'ibulfaaciluthaani ay noqdaan maxaa dhacay hee axkaamtii faacilkuu qaadanaya axkaamtii faacilkana sagaal bay ahaydoo waxaa ka mid ahaa wa kownuhu bilaa tacadudin dahra sooma ahayn inuusan tacadudaynin haddaba naa'ibulfaacil hal ma dhaafo ficliga hal naa'ibulfaacil ayuu rafciyaa daraf iyo jaar iyo majruur iyo masdar iyo mafcuulun bihi afartan mid ka miduu naa'ibulfaacil ka dhigani mafcuulu bihi oo joogana saddexda kale naa'ibulfaacil ma noqon karayaan mar hadduu mafcuulu bihi ficliga qaadanayo waxaa naa'ibulfaacil noqonayaa waa mafcuulu bihiga qolyahan kalena naa'ibulfaacil ma noqon karayaan taa ma la fahmay waayahay en daraf iyo jaar iyo majruur iyo masdar waxay naa'ibulfaacil noqonayaan ficliga mafcuulu bihi hadduusan qaadanaynin hadduusan qaadanayninna laba arrimooda isla soo geli ficliga mafcuulba ma qaato sidiisaba waa qaasir ama mafcuulu bihi ficliga wuu qaataaye maanta mafcuulkiisii baa xadfanoo aan la sheegin saxiix duriba fidaari baad dhihi karta duriba waa lagu garaacay fidaari guriga dhexdiisaa lagu garaacay fidaari jaara majruurka naa'ibulfaacila ficligan darabana mafcuulu bihi buu qaadan jiray ee mafcuulkiisii baa la xadfay mar haddii la xadfee dhib ma leh walaa yanuubu ma naa'ib noqon karo hayrulmafcuulu bihi mafcuulu bihi waxaan ahayn ma naa'ib noqon karayo maca wujuudihi mafcuulu bihi oo jooga haaliban sida faraha badan haaliban muxuu ku wadaa mar kalean ogaan doonnaa insha allah waidaa kaana alficlu mutacadiyan lihnayni jucila axaduhumaa naa'iban can ilfaacil wayunsabu haani halkanna wuxuu ka hadlayaa xukumkii haddeer aan sheegaynay faacil sagaal xugun buu lahaa lifaacilin tiscun khudi ta'khiira haye maxaa ku xige wاrafca waذikra walow taqdiiran tajriida caamilin lahu can calami taniyati jamcin lxaaqi اculim lxaaqi culima maxaa lagu jeeday magacood akaluni اlbaraakiis qoladaas w aaq taaniiثuhu waxadfu ficli yacmalu lcilmihi waasluhu yatasb bicaamilin ignaa'uhu can اlkhabr wa kownuhu bilaa tacadudin sooma ahayn naa'ibulfaacil sida faacilkaba uusan u tacadudaynin ayuusan naa'ibulfaacilla u tacadudaynin ficliga wuxuu rafcin karayaa oo keli ah hal naa'ibulfaacil